bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaasha naga dhegeysanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo daawadayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo xiliyadan oo kale aad ka dhegeysataan radio muqdisho islamarkaana aad ka daawataan telefishinka qaranka daawadayaal dhegeystayaal barnaamijka kulanka toddobaadka waxaynu kusoo qaadanaa oo aynu ku egnaa mawduucyadaas taagnaa toddobaadka mawduuca ugu xasaasisan ama ugu saameynta leh ee saameynta ku leh bulshada soomaaliyeed ayadoo markaa barnaamijkaanu idinkugu martiqaadno hadba madaxda ama mas-uuliyiinta mawduuca uu quseeyo toddobaadkan haddii aad eedno barnaamijka waxaynu kusoo qaadan doonaa waxaa la sameeyey guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haddaba guddigu maxay qabteen xaggee ay hoosha u maraysaa waxaa barnaamijka marti ku ah fursada idin siin doona islamarkaana idinla hadli doona daawada dhegeystayaal gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka doctor cabdiraxmaan ducaale beele oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka federaalka soomaaliya inta uu socdo barnaamijka haddoo leedno waxaan fursad idin siin doonaa inaad nala wadaagtaan aragtidiina iyo su-aala aad qabtaan marka hore guddigu kusoo dhawo barnaamijka kulanka dobaadka radio muqdisho iyo s n t v waa dhawahay waad mahadsantihi waxaad marinta soomaaliyeed ee ku daawanaya ku dhegeysanaya sahin ka siisaa xaggee ayay igu maraysaa howsha qabanqaabada
aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan salaamayaa dadweynaha soomaaliyeed daafaha adduunka inaga daawanaya guddiga waxaa la sameeyey bisha kowdeedii bishii labaad bishan koobaad kowdeedii baa la sameeyey baarlamaanku waa soo magacaabeen shan iyo toban weeye bisha labadeedii waan shirnay waxaan waxaan ka sheegnay dhowr arrimood inaan horta isdooranno oo guddoonkayaygii samaysano iyo inaan hawsha guda gallo sababtu waxaa weeya wakti badan ma haysano wax yeeloo igu noqoana ma doonayno waxaan rabnay inaan mar keliya waktiga soo saarno sida ugu dhaqso badanna ee suuragalana loo guda galo isla maalintii labaad waxaan soo saaray maalintii bisha labadeedii ee maalintii anaga koobaad noohayd waan isdooranay waxaa lagu xurmeeyey anigu ina noqdo chairmanka ama guddoomiyaha guddiga isla maalintaa lafteedii waxaan soo saaray jadwalkii lagu soconayey kaasi oo aanu qaybinay saddex qaybood qaybta hore waxaa weeyaan qabashadii araajida ragga iyo dumarka doonaya inay kasoo qayb galaan inay tartamaan waxaan idhi maalintaa lafteeda maalintii saddexaad bisha saddexdeedii talaatada ahayd arbacadii iyo khamiistiio shalay ahayd saddexdaa maalmood baan siinay annagoo tixgelinayna dadku inay wakti ku filan helaan wakti dheer oo aan loo baahnayna iska ilaalino annaga oo la sheekaysanay oo la hadalay dadkii oqontii khibrata u lahaa doorashooyinkii hore saddex maalmood baa kusula maalixiyey dadka qaar waxay dhahan malaha way dheer tahay qaar waxay dhahan malaha way gaaban tahay laakiin saddex maalmood saddex maalmood yaa siinay shalay oo khamiis ahayd shantii galabna aan soo xidhnay waktigeedii oo minidka ka dambeey kala horreeyey maan soo xidhnay marka halkaasaynu ka maraysa antum waa jimce beri waa shaqada gelina haddii laga marka musharax ayaa diiwaangelisay
waxaan diiwaangelinay afar meela toban iyo labayo toban labiyo labaatan ayaan diiwaangelinay wadoosiyogu soo dhammaaday wax intay yimaadeen waraaqiga xumaaneen ma jirin hataa markaan dhammaynay wax yidhi iminkaan imanaynaa ma jirin wakti ku filan baansiinasoo qaybgashay labayo labaatanka marka xelalkii ayay u kala sharaxayeen oo u tirsanayaan
afar waxaa u sharaxan yihiin guddoomiyaha lix waxaa u sharaxan yihiin gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koobaad labayo tobanna waxaa u sharaxan yihiin gudoomiye ku-xigeenka saddexaad rag iyo dumar iskugu jira gudoomiyaha waa rag gudoomiye ku-xigeenka koobaad gabadh baa ku jirta gudoomiye ku-xigeenka labaadna gabadh baa ku jirta markaa dumarkuma badnaa ofiisii laakiinse waa uun way kasoo qayb galeen hadda waxaad soo gebagabeyseen qabashadii araajyada musharaxiinta gudoomiye maxaa ahayd waxaa xigaya maanta waa jimce bixii haddii ee beedmo committigeedi guddigeedu way sharaysaa waxaan ka sharaynaa falanqaynta wixii la soo gudbiyey iyo labaatankii waxaan ka sharaynaa inaan mudayno maalmaha soo socda sidii loo qaban lahaa maalmahaasina labay u qaybsamayaan laba tallaabo tallaabada hore oo tis tii labaad noo annaga waxa weeyaan musharaxiintu inay baarlamaanka hor yimaadaan ayagoo oo soo daaratay loosidin loo sidin doono dadweynahana la hadlaan baarlamaanka dooranayana la hadlaan ay kala hadlaan waxa ay rabaan in lagu doorto ya marka labada maalmood ee berri ku xiga waa axadda iyo isniinta haddii ay beegmo wakti baa la siin doonaa qof walba waktigaa beritaan mudayn doonaa exactly waktiga la siiyo qofka ku hadlaya hadduu waktigiisa seego waana sii sheegeyna ya waanan usii sheegeynaa labadaa maalmood baa la siinaya hadlaan labadaa maalmood markay dhammaato maalinta ku xigta oo maalinta todnaada ayaduna waa maalin loogu talagalay hadday waxyaalo kale soo kordhaan ya in in maalinta la la dhaqangeliyo laakiin imarka waxay tahay waxa weyaan inay markay maantao dhan hadlayeen iyo shalay o dhan hadlayeen musharaxiintu isu soo hadayaan ya soo diyaargaroobaan xataa waktiga u tahay xildhibaanada laftoodu markay shalay o dhan dhegeysanayeen oo qoraa u dhegeysanayeen ina maskaxdooda ay dib ugu noqdaan oo magaraysa ay isdiyaariyaan maalintaas marka waa diyaargaray maalinta arbacada iyo khamiistana waa doorashadii arbacada waxaa la dooranayaa guddoomiyaha haddii ay beegmo khamiistana labada guddoomiye ku xigeen guddoomiye koogaad iyo kalabaad ayaa la dooranayaa labiyo tobankeeda shanta galabnimo haddii ay beegmo ayaan doonanaa inaan soo soo gabagabayno maalintaasoo dhan waa doorasho haddii xataa midna intay nala gaadho habeenimada waa wadaynaa haddii ay beega dibaayada insha allah waxaa baa mid weydiiyey guddoomiye shucuudiga mid qabsan waxay ahayd jadwalka hadda aad sharaxiisa soo saarteen jadwal doorasho sanadkan labada kun lix iyo toban ama todoba iyo toban lasoo saaraana uu tiro badnaa isbedel baa ku imaanaya marba badanaan loo yaaba jadwal sida loo qoro hore uga fula jadwalka aad soo saarteen doorashaha aad jiidi kara maku jaangoyseen inay caqabada soo dhixi karaan kalsoonida aad ku qabtaan in sidii aad ugu talagaseen u fulaa ama u hirgalantay leh horta ana waxaan isku leena waxa weya adduunka qaanuun baa waran adduunka qaanuun baa waran wax waloo la qabtana laysma wada raaci karo annaga mas-uuliyad baa lana saaray mas-uuliyaddaa lana saaray wakti dheer baan gelaynay inaan dhinac walba ka eegno dhinac walba ka eegno inaan iska xidhno dadkii dibadda ya ewen dadkii dibadda mas-uuliyaddaasi ma saaran annaga ma saaranta inaan meel walba eegno haddii hadda markaan falanqaynta ku jirno sababta markaan ku jirno anagu shan iyo tobankayo waan waxaan leenahay aniga arrintaasi aan baadno hebel noogu yeer waan u yeedhanay macluumaadkaasoo dhan markaan isku keeno qaraar baan gaarayna qaraarkaa kuwa gaadhibaan soo codsiinaya aniguna waan magaranaysa qalinka ku duugaya maalinka uma arkaya anigu wax kaloo iman kara amar ilaahay mooyaane ya waxweynu dee magaranaysaa dhibaatooyin kale waayo mooyaane inay nimankaasi baarlamaanka loo yeedho yimaadaan wax dhibaatada maha sagaalka yimaadaan ilaa waktigii loogu talay dhegeystaan wax dhibaataa maha xataa koromna looma baahna ila waxbay information ba bixinaya maarata iyagaa isa hadlaya marka baarlamaanku inuu yimaado waa loo way imanayaan haddii ilaha yidhaahdo oon dhibaatayna gaarin iyagu adduunka dhibaatooyin badan baa jiro security ka mid yahay dadka security way ka warwarhayaan baarlamaanka yimid dadkiisa sharaxayay ama ha yimaada ama yeelanayna wakti baa la siinaya isku isku sharaxo ya labadaa maalmood markaa amar ilaahay mooyaane way dhacayaan maalinta maalinta ku xigtana waa doorashadii dee inuu qofku igu waayo mooyaane marka qaan waxaan soo saaray waa waxaan ka shaqaynay shaqaynay ya cid kaloo imika noodhanaysa dib u dhowaan u dhigayna ma jirto ya cid kaloo odhanaysa waktigaas ilahaysaan ugala ma jirto waxaan ku heshiiyey qaraar iyo macaan ku doono hadhale ya horey ugu dhaqaajinayna haddii ilaahay idhaahdo labiyo tobanka maalinta ay taariikhdu tahay ya shanta galabnimo markay tahay ama waktigay naga gaadho ya guddoon baan haysanaa baarlamaan si saddex iyo tobankeeda loo loo loo magarana hore loogu dhaqaaqo oo kuma tegi kareen madaxweyneha doorashadiisa guddoonka cusub uu guda galo saasaan ku talin jiraan
dabcan waxbaa marku weydiiyey gudoomiye inkastoo arrintan jadwalka hadda aad ka hadashay haddana guddigiinan intii shaqadan aad la wareegteen aad shaqaynayseen maxaa caqabado aad la kulanteen
anigu horta waa nasiib badnayn ma odhan karo aqabado waxaan ku sheegi karo ayaa jiray dad badan baa wada shaqaynaynay oo gudahadeeda ka baxsan oo dadkan ku sheegayay khibradda soo lahaa ee baarlamaanka ku jiri jiray ka mid yahay guddoonka kumeelgaarka ahee magaranaysaa inaan baarlamaanka si siiyey can bay nooga can qabteen markaan u baahanay way noo yimaadeen wixii facilitation iyo logistics aan u baahanayna way noo sameeyeen noo fududeeyeen anigu waxaan ku odhan karaa caqabad ma jirto laakiin waxaan u malaynayaa anigu aragtidayda caqabada waxaa lagu sheegi karaa waa wax caamho soomaalidu caam ka tahay waktiga heshiis lagu hayo ya halkan waxaad moodaa sagaalka arigoogu inuu macnaheedu tahay haddii masalan sagaalkaad qof la ballanto kuwii tobanka ku imanaya waxbana lama aha sheegada waxba lama aha sagaalkaynu ballamaynaa waa iman there is no one ya markaasaasu toban madaa maanaasa waxba jiraan ya waxba ma jiraan baa jira meel walbaasaa intaa waxaan weliba aniga gudubka way fiican yihin gudubkan way fiican yihin ya marka waxaan aan caqabad ku sheegi karo waxaa kaloo jira in dadku kusoo wacayaan oo ku oranayaan waktiga waktiga wax ka sheegayaan waktigaada wax ka sheegayaan ama ay kuu sii sheegayaan waxay la tahay inay waktiga noqdo ya intaasoo dee aan maaran karno waan maaran karaynaa taas annagaa dhisishiga gaarayna annagaa midnad garaynayna dhaqan gelinayna ya annagaa natiijada ka shaqaynayna marka intayadana ba caqabada waxaa kushegi karaa may jirin waaya gudoomiye waxaa isdiiwan geliye sharaxay laba iyo labaatan qofood dad tareentaan waag inay guddoonka soo doontaan inta aan aniga shaksiyan xusuusto waxaa ka ogahay arrimahan baarlamankana oo tiradii ugu badneyd waa sidaa baarlamaan soomaali leedahay guddoonkeeda musharaxiina ay isu soo diiwaangeliyaan xataa dib loo raaco baarlamaanadii soomaaliya ay lahaan jirtay ama goboladii hore noloshi koowaad laga soo bilaabo ilaa tan sagaalaad ugu dambeysay midii tobnaad ayaa ah laba iyo labaatan tirada ugu badan guddoonka soo sharaxda mala dhihi karaa waxaa aad u fududaa shuruudaha musharaxiinta taasaa sababtay in laba iyo labaatan qofood ay isdiiwaangeliyaan taama qolada warbaahinta mas-uuliyadda saarane kale waxa weeye inay bal hadda soo eegaan laba kun iyo labayo tobankii iyo intii ka horreysay inta qofee beeneynaysa inay baarlamaanka soo galaan ya inay baarlamaanka ma soo galaan bal hadda inta qofee beeneynaysay iyo maanta kursi walba waxaa ku tartamada ciid adag dad badan baa ku tartam ugu yaraan laba laakiin saddex iyo afar iyo sagaaliyada jiray taasi waxay calaamad u tahay waxa weeyaan inay yididiinadii soo noqoto dadku doonayaan inay dawladda soo galaan ya eedada afar sano horse haddaa jiraa baarlamaanka soo gala kula yaabi lahaa ya baarlamaankeedan kula laha ya laakiin waan dawladdan ka shaqeeyey waan arkay in wax la qaban karayo markaa shaqada intaan meel iska dhiga soomaa cuno waxaa laygu leeyaa ma hubee waan hubinay dadka baarlamaanka soo galay iminka dhalinyartu konton boqol kiiba konton way ka badan yihiin mayaa layidhi toban meelahaas soo maha dadka cusubina iyaguna waa fifty eight baa lagu leeyaa sideediyo konton boqol kiiba baa lagu yidhi aan verify garayna haddii layidhaha waxaasoo dhan waxa aniga xagayga tilmaamaya wax lacagay wax ka weyniyo shuruuduwa wax waxay tilmaamayaan in dalka lagu soo socdo inay wax muuqdaan ya layb baa meel ka muuqda kaasaa dadku doonayaan inay wax ku darsadaan ayaana yaro tahay ayaa sabab u ah in guddoonka la soo galo in baarlamaanka la soo galo ya in madaxda la noqdo ya anigu taasaan mudanaya waxay shuruudaha kale waxay ka caadi weyaan iyano lacagtan yar bay korodhay oon badnayn shuruudaha kale wax sii wey qofku already baarlamaanka ku jiraa marka waxaan u malaynayaa waa waa taasaan u malaynayaa inay inay sabab ku tahay dabcan marka dadka banaanka jooga kale ay maqlaan laba ilaa tan qof oo is soo sharaxday qofku wuxuu u qaadan karaa in aada u sahlan tahay in qofku is soo sharaxo guddoonaysa marka haddii aad bal in yaroo kooban noo qeexdo shuruudaha aad ku qaadanayseen ama lagu diiwaangelinayo musharaxiinta maxaa ka mid ah
shuruudo aada iyo aada iskugu jiriyaan horta qofkii baarlamentarian buu yahay shuruudo baarlamaanka kusoo galaybaa ayaa jirta laakiin anagu ta halkan halkan laga doonaya waxaa weeyaan inuu soo cadeeyo inuu baarlamaanka ka mid yahay oo aidigiisa iyo sidigiisa iyo waxaa keeno inuu inuu iyo inuu lacagta soo shubo ya lacagtoo shan iyo toban kun ah guddoomiyaha labada guddoomiye ku-xigeena toban kun ah midkiiba inay soo shubaan shuruuduhu intaas baa weeyaanba shuruudo adag oo waaweyn may ahayn lacagta xoog baa loo kordhiyey berigii hore aada bay uga yarayd ya marka taa lafteedu waxba kamay waxba dhibaato may keenin shan iyo toban baa ninkii doonay halkaa shubay ya guddoomiyaha toban bay kuwii kala shubeen marka shuruuduhu shuruudo waxay ammaanoone macquula laakiin aan aada u jilacsanayn dabcan hadda musharaxiintan intaan la eeg waa soo diiwaangeliseen baarlamaanka aad horgelin doontaan codka baarlamaanka iska leh haddana laakiin maanta soomaaliya marka loo fiiriyo madaadda ugu horeysa ee dadku ay ka eegayaan waa hanaanka ay u dhexayso doorashada guddoonka baarlamaanka gudoomiyaha maamulaya aada gudoomiyaha u tahay maxaad baarlamaanka aad ka tagsan tahay ka filaysa
laba arrimood baan u kala qaadaya midi waxaa weeyaan systemka aan filayna inuu in doorashadu ku dhacdo midna waxa weeyaan cidday dooranayaan systemka waxaan ka filayaa saaxiibadada baarlamaanku inay iman doonaan waktiga loogu talagalay oo sagaalka ah saaxiibadayada u tartamaya guddoonka inay kasoo qayb galaanna dhiga furan waxay ku dhegeysan doonaan u marayn maayo taasi inay dhibaato keenayso waa imanayaan way dhegeysanayaan ta kale ee xagga cidday dooranayaan anigu shaksiyan waxaan leeyahay qofkii wax taraya rag iyo dumar wax tar ah yani guddoonku waxa weeyaan guddoonku waa anigu waxaan qabaa rukunka ugu weyn weeyaan baarlamaanku ya dhismaha nationka waa rukunka ugu weyn weeyaan rukunka labaad waa madaxweynaha iyo prime minister koos ku xiran rukunkiisa istibxaadna waa sharciyadda iyo arrimahaas rukunkani rukunka ugu weyn weeyaan waa rukunkii sharciga dejinayay waa rukunkii sharciga in la dabaqay eegayey rukunkii halkaa taagnaa weeyaan ee waxaa wax maamulaya dusha kasoo eegayey ya waxaan kula talinayaa saaxiibadayda baarlamaanka ku jira ya inay si fiican u buuxaan cidii guurka keenayaan ya si fiican u buuxaan iyagoo garan kara maanta halka wadankani taagan yahay iyo inuu wadankani hiilo u baahan yahay ya ama madaxweyne ha noqoto ama ninka baarlamaanka ama gabadha baarlamaanka u sarreynaysa ha noqoto waaba rag meela dadka soo sharaxay ama ku-xigeenadooda ha noqoto ya wadankan ciddii sanato bixinaysay ya ay soo dooran doonaan waan kalsooni baa ku qabaan lianna waxaa yihin baarlamaankan dad dhalinyara oo dynamica ya dynamica oo futurekoodii ya mustaqbalkoodii gacanta aanu ku hayna maanta waan doonayna inay futurekoodii nagala wareegaan haddaan dadkii waaweynaana ya inay nagala wareegaan waxaan filayaa waxa weeye inay inay dooran doonaan rag iyo dumar gacanta hanaanka ku qabto baarlamaanka ya oo shuruucda ay dejiyan ku socda ya inaad himay bara ay wurayso sharcigu in lagu socdo bay tahay mugta sharcigaasoo laga bayni ya saasaan saasaan dareensanahay insha allah saana way u dhacaysa insha allah hadda arrinka doorashadoo kale marka aad eegto waajibaadkii iyo jadwalkii idin dadkana guud ahaan in idin kararay inaad qabataan boqolkiiba intee baad ku qiyaasi kartaa inaad maanta idin qarsoomeen ama idin halfooyiin waxaan u malaynayaa boqolkiiba konton baa noo qabsana qiyaasta saan u malaynaya arrin weyn baan soo qabanay waa arrinta inaan platform u sameyno dadka ay kusoo kaga soo qayb galaan araajida u diidkaan qof walba joojiyeysa laga qabto saddex maalmood qof walba si ka dhanaan degdeg ugu celino qof walba aan raacno bar- central banka la hadalo aan idhaahno waktiga dheere central bank w- way nala shaqeeyeen si fiican bay noola shaqeeyeen waktigii la furayey horey u fureen banka wa- na- nala garteen ilaa saddexda ina furraadaan iyo nala garteen maalin walba wada had- wada hadlayna markaa qisada noocaasa najeesiyadii oo dhan maanta gacanta ku hayno fayralkii aan ku hayno labiyo toban oo oo kamil ah inaan gacanta ku hayno ayaa ayaa eh, ayaan samaynay marka waxaan odhan karaa meelaha konton boqolkiiba ayaan samaynay kontonna wayno hareen saasaan umalaynaya
dabcan eh, hadda inkastoo oo wixii dhan ay baarlamaanka gudihiisa ku koobmayaan ah haddana ma qor eh, waxaad dejisay dabcan qorshe iyo istaraatiijiyeed hanaanka doorashada ay u dhaceysay cidda kasoo qaybgelaysa mm, ma waxaa jira dad marti ama korjoogyaal oo aad eh, inay doorashada idinkala soo qayb galaan aad u ogolaateen ama aad u qorshayseen
eh, horta eh, eh, maamulka waxaa eh, gacanta ku haya secretariatka baarlamaanka Eh, annaguna waxaan nahay technical groupkii baan nahay Eh, marka labadeeda baan ka wada shaqaynayna shar- sharci hoosaadyana way jiraan ya Mhm.
nahagayo oo daanaan iyaga ka baabiiri karin Eh, fahamkoodu laa imika waxa weeye eh, baarlamaanka doorashadiisa Eh, beesha caalamku dad bay usoo diranaysaa Eh, warfaafintuna way imanaysaa si- si baaxad loo imanaysaa Eh, marka anigu waa eh, informationkaan hayo dad kaloo fara badan oo kasoo qaybgalayo eh, dadweynaha ah inaanay jirin baan umalaynayaa Eh, saasaan saasaan maqalka usaawihiisa baan umalaynaya leanna meeshaan way kooban tahay saad u aragtay waa baarlamaanka dhexdiisa lagu qabanaya waana waana shaqo baarlamaan wax meesha ka socota shaqo baarlamaan iyo doorashadeeda markaa reeri waxaan doonaynaa inaan yarayno wax keeni kara eh, dhibaatooyin iyo iyo ceedi iyo wax keena ya ayaa ayaan doonaynaa waxaa kaloo isku dayaynaa fanaaninta qaarkood inaan keeno oo ay qaadaan heeso eh, ku saabsan eh, soomaaliya iyo soomaalinimada ayaan isku dayaynaa jaalay
Eh, arrinta jadwalka oo mar horan su-aalaan kaa weydiiyay haddaan si kale su-aasheeda u dhigto waay dhowr jeer maadaama guddoomidii doorashooyinkan hadda dhacaya loo sameeyey isbedel uu ku yimid ah suurtagal ma tahay jadwalkiina inuu isbedel ku iman karo ma arkayaan isbedel isbedel ma arkayo kiisi lama jiro sabab isbedelo yimaado ma jirto mas-uuliyad baan qaadnay mas-uuliyadda waan ka shaqaynay time waktigaan gelinay sagaalka aroornimo ilaa shanta saddexdaa maalmood ayaa fadhiyey meeshaan ku qadaynay yah isaan kuu sheegay ciddii arrintaa u dhiin doorasho waanu yeedhnay ciddii wax ka taqaana waanu yeedhnay yah wararkaas oo dhan anagoo six gelinayna waxaa soo saaray jadwal ma bedelmayo ma bedelmayo yah waaya Eh, waxaad rabaa in eh, waqtigaa doorashada guddoonka ay qabtaan yah waxaa rabaa eh, qabashada marka doorashada guddoonka markaad eegto miisaanka hadda ay leedahay guddigiina shaqadan idinku aada loo wareegteen ah iyo muhiimadda ay soomaaliya u leedahay ah waxaan aaminsanahay guddi ahaan inaad ku baraarugsan tihiin ah haddana in doorashadaas ay qabsoonto oo ay u qabsoonto sida idinku qorshe ahaan aada u dejiseen mm, waxaa jira dad badan oo marka qaarkood markay aan la samaynayaan ama ka hadlayaan warbaahinta oo kale sababo kala duwan laga yaabo inay hadal u dhigaan qaarkood ay golow muujiyaan maxaad ku kalsooni gelinaysaa
inay werwer muujiyaan Mhm.
eh, kalsooni yani dhowr arrimood baa meesha ku jira ma aragtaa Mhm.
Eh, dadka soo dalbaday inay madax ka noqdaan baarlamaanka shuruud caddaan oo qeexan baa ka tahay aynu leeyahay waa qeexan tahay shuruudaas maalintii bishii kowdeydahay Mhm.
ayaa baarlamaanku ansixiyey Mhm.
shuruuddaa qof walba uu akhriyey uu eegay uu aqbalay ya ya iyadoo shuruuddaa ay saldhig ka dhigayaana ka dhiganayaana Mhm.
waxay soo gudbiyeen araajineydii markaa dad saxa oo baarlamentarianka ya oo lasoo faliday lasoo faliday shuruudoodii kulli shuruud waa meesha yihiin one waa kow waxay ku yimaadeen jadwalkii loogu talagalay saddexdii maalmood gudahoodii sideedii aroornimo maalintii talaatid ahayd ilaa iyo shantii galabnimo saasaan baarlamaanka u sheegnay saasaan warqada kusoo saaray qof waliba intaa gudaheediiba ku yimi qof walbana shuruudiisu way dhan tahay marka halkaasi waa biyo kama dhibcaan biyo kama dhibcaan weyn taasi aan ku wada ta labaad waxa weeye dadka qof walba wakti baan siinaynaa waan u sheegaynaa waxaan la hederow waktigaagu waa kaas waktigaasaad iman baarlamaankaad hortegi waad ka hadli intaasi marka ku dhamaatana waad joogsani haddaad joogsan weydo microfonka kaa xidhina ya taasina waa taasoo qof walba jaaniskiisa hadduu isagu jaaniskiisa haleeyo isaga u saalo qofka jaanis baa la siiyo taasina iyadana dhibaato ka taagan ma jirto waxaan waxaan markaa u sheegaya dadweynaha inay taa ku kalsoonaadaan insha allah ya waxyooday lagu yimaado inay dhacayso dabeetana doorashadii baa la geli ya doorashadana wax dhibaato ka imanaya anugu ma arki karo marka sistamkan aan ugu talagalnay yosaan wax usoo habaynay waa si shuruucda raacsan uma malaynaya anigu wax dhibaato imanayso halagu kalsoonaado
waxaan rabaa midna waxay qabaan markay doorasho soo timaado inuu soo hadal qadaa maskaxdooda kusoo dhaca waxyaaba ay kamid tahay meesha ama laga sameyn karaa musuq maasuq ama wax isdabamarin idinku idinku guddi qabanqaabada tahay hawsha guddigu ma qabanqaabo keliya ay ku kooban tahay doorashada inay qabsoonto mise in aan waxyaabaha qaarkood ee dhaawici karaa doorashadaa sumcaddeeda meesha ka dhicina musiibada idinka tahay
horta annagu waxaan mas-uul ka nahay habka soo diyaarinta habka soo diyaarinta inay doorashadaasi suura gasho xataa boxiska iyo meela wax lagu reebiye baaloski iyo waxyaalahaas inay diyaar yihiin wax walba inay diyaar yihiin laakiin de guddoonkii kala nala shaqaynaya guddoonka kuleelgaarka baarlamaankaa jira maamulka baarlamaankaa jira security baa jira dad fara badan fara badan baa wada shaqaynayo anaguna waa furji waa furjignaanaynaa waanan waanan daba soconaynaa waanan la soconaynaa inay waxa meesha ka soo baxaa noqdaan wax xalaala ya wax iminka aniga shikin geliya inaanay taasi dhacaynin lama jiro waa sidaas dabcan waaya waxaan rabaa marka aada eegto hadda baarlamankan aada xubinta ka noqotay ee tobnaad soomaaliya ay leedahay dabcan dadka soomaaliyeed wax badan bay ka sugayaan marka loo eego baahida wadanka taalla iyo dalka duruufta uu ku sugan yahay doorka uu baarlamaanku yeelan karaan waa waxyaabo qof walba uu si kuugu qeexayo ka sokow inaad tahay xildhibaan haddana waxaa jiray fariin aad baarlamaanka u gudbisay oo aad qaabsuugaaneed ugu gudbisay maxay fariintaada ku qasantay
fariintu waxa weeye waa suugaan waa hees weeye waxay tilmaamaysaa sharafta baarlamaan leeyahay sharafta baarlamaan leeyahay waxay tilmaamaysaa boqol iyo shan iyo toddobaatan kan ku koob anagu iyo iyo xataa sanadkaas ku dara ha laba boqol ah inay dadka soomaaliyeed ka mas-uul yihiin labiyo toban iyo bad milyan iyo inta dibadda jirtay ay mas-uul ka yihiin ayay sheegayaan inay dhaarteen bay sheegayaan bay sheegaysaa waxay qabanayaan bay sheegaysaa ya waxay qirayaan ya inay mas-uuliyadda ay dadku saareen tahay mas-uuliyad weyn inay ka soo baxayaan oo ballan qaadayaan ya in maanta xeer u yaalay iyo qirayaan ya xeer baa u yaala dadkaa lasoo doortay oo annaga ah iyo dadweynaha sharafta lena soo doortay waxaayo waxaayo waxaayo waxaasaan qabanaynaa bay leeyihin marka waxaan u malaynayaa anigu inay tahay af ingiriisiga aan ku oran karo waa social contract ya heshiis ya heshiis bulshada iyo ka dhexeeya weeyaan marka waxaasaad noo samayseen waxaasaad samaynayna weeyaan waxaasaad noo samayseen waxaasaad samaynayna weeyaan ya dadkii aad soo doorantay baan nahay halkaasaad noo saarantay weeyaan haddii markii hore aan dhibaatooyin wax idiin idin yeelay raalli ahaada weeyaan ya markaa taasay taasay tilmaamaysaa waxaan isku daynaa in maalin laga soo qaado halka muxuuha baarlamaanka la keeno oo la- laga qaado hawsha guddigan hadda marka ma waxay ku kooban tahay un doorashada guddoonka mise tan madaxweynaha kaadnaa fiirinaysa may guddoonkana ku kooban tahay Eh, sida sharcigu yahay waxa weeye eh, tani waa guddoonkan eh, ta kale way ka duwan tahay haddiise loo baahdo tanaa la odhan karaa si ama sii wada ama qayb ka noqda ama laakiin baarlamaanka cusub waxa- guddoonka cusub ayaa ayaa ayaa hawshaa leh according to constitution markaa dhigto ya midda kalaan rabninku ugu waxweeyaan musharaxiinta isdiiwaangeliyey shuruudaha buuxiyey waa shaaciteen ah ma jiraan ilaa hadda musharaxiin ama xataa hal musharax ha noqdee shuruudihii buuxin waaye guddigan u celiyey
من qofka hadduu qofkaan kuu sheegay waxa weeye qofkii kolka horeba wuxuu yahay baarlamaanka soo galay shuruudahaasoo dhan buu buuxiyey marka tan weynina waa taa weeyaan haddaana baarlamanteeriga ma soo gelaysid haddaana lacagtii haa ajena ma soo gelaysid wixii kale wuxuu noqday inaad ama sawi keeni weydo ama tiviga ay keeni weydo ama warqadii dalabka ahay war qoranaysa aad keeni weydo taana isla markiiba waxaan weynaysa taasoo qaado taasoo qaado taasoo qaado way soo warqaadin ciidan celiyaba markaas baa ku tagtay ma jirto ugu dambeyntii marka gudoomiye guddi ahaan adaa dumaadsan xarabaa inaan ku weydiiyo ah dadka soomaaliyeed isha ku wada haya baarlamaanka ah iyo bulshada gaarka uga dhulsugaaya hawsha guddigan aad gudoomiyaha u tahay ay hayaan Mm.
maxay tahay fariinta baahinta qaranka aad u marinaysaa le
fariintaan u marinayo telefishinka waxa weeye badyuho soomaaliyeed mas-uuliyad weyn baa na saaran Eh, okay dee guddigaan u hadlayaan maarka ya guddigaan u hadlaya fur- fariin weyn baa na saaran waxaan ku dhaaranay inaan daacad u noqono dalka ya aniga dhowr maalmood gacanta geliyeysay fact ya kitaabka maslaxaad gacanta saarta ya Eh, marka waxaan ku talagelaynaa waxa weeye in aan samayno wax waafaqsan shuruucda dalka ugu yaalla wax waafaqsan diinteena islaamka xaniifiga xaniifka wax waafaqsan wixii laysku raacay ayaanu dhaaranay inaan- inaan eh, inaan samayno hawlaha inoo yaallana waan ka warhaynaa hawlo badan badan badan baa inoo yaal ama baarlamaanka u yaal ama dowladda u yaal ama dadka soomaaliyeed u yaal anigoo sugaantaydu oogi weys waxa weeye badihow idinka ayaa quwadayda la taala yaa idinkaayda la taala haddaa idinku isticmaashaan quwadda aa leedihiin yaa oo qofkiiaan wax idiin qabanayn waa dibadda u saari kartaa qofkii wax qabanayaa soo saari kartaa yaa reefahayga oo dhan ama wax alla waxaan qoraa o dhan waxa weye anaguna dadkan ka mid nahay maarag qofkii la soo doortay markaa mas-uuliyadda saari waxa weye opportunity baa u haysto qofkaasi yaa waa midaan meel kale laga helin maanta ninka baarlamaanka soo galay yaa inuu fuliyo weeyaan mas-uuliyaddaa saaran oo dalkaasi dhibaatadu ku jiro gacmaha laysku qabsaday laga saaro gacmaha laysku qabsaday laga saaro waana laga saari karaya laakiin inagu dadkoo isku dhan yaa oo ay hogaanin yihiin madaxda meesha kan xukunta madaxweynaha prime ministerka baarlamaanku kow ka yahay yaa inay gacmaha isqabsadaan dadkan xabaasho ka soo jiidaan ya ayaa loo baahan yahay taasaanan ballan ku qaaday inu- inaanu samayno ilaahayna haynagu garogalo idigeena
aad baa umahadsan tahay doctor cabdiraxmaan ducaale beyne gudoomiyaha guddiga qaban qaabada doorashada guddoonka golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya iyo ha marti inoogu ah barnaamijka kulankaas doorka ee raadiyo muqdisho telefishinka qaranka oo markaana sahin ka bixinayay halka ay marayso qaban qaabada doorashada guddoonka golaha shacabka iyo goorta la qabanayo waana umahad celinayna waqtigiisa uu noo horay iyo sida uu barnaamijka noola qayb galay guud ahaan barnaamijka kulanka doorka inta aynu kusoo gabagabeynaya waxaan jeclahay inaan idinkaga tago hees uu sameeyey madaheedana uu leeyahay doctor cabdiraxmaan ducaale bayle oo guddimaha guddiga qaban qaabada ah oo ka hadlaysa xildhibaanada
I got you. اللهم صل وسلم وبارك عليه ولحمده يقشونا قد كمشي سبحانه يتيه مدعي
Thank you.